dowladda kenya oo dabceedii nacasnimada ahaa sii labanlaabtay waxa weeye heeshayna kuwa tiro yar oo aaqibalaawayaala waxaan doonayaa marka inaan ku horumaro soomaaliya toddobaadkii aynu soo dhaafnay labaatankii bishan laga soo bilaabo ilaa maanta kenya waxay ciiddeenna xalaashi ahe hooye ka dhisaysaa derbigii ay doonaysay inay ku banaysato dalkeenna bad iyo biriba waxaa laga soo bilaabaa raasiga camboni oo laba kun sideed iyo tobanka intay isku dayeen inay dhisaan shacabka soomaaliyeed iyo horaantii laba kun sagaal iyo tobanka ay ka hortageen raasiga camboni hoolaawo jeer iyo kulbiyow inta ka dhexayso dhul ku dhow konton kilomitr ka badan bay hadda dhismuhu iyo marayaa waxaan leeyahay soomaaliyey qof kastaa oo soomaali ah illa uu leeyahay baa la jebiyey ciid uu leeyahay baa lagu soo xadgudbay waxaa kusoo xadgudbayna waa dal duulaanahoo doonaya ciziga iyaga iyo sharafka iyaga iyo calanka iyaga baluuga inay boobaan hala baraarugo hala tooso dhallinyarada soomaaliyeed ee deegaankaas degmada badhaadhe hoos tagto oo waxaan leeyahay ilaa hoolaawa jeer kulbiyow raaskamboni waxaa weeye meesha leeyahay hoosungow buurgaabo kudhaa waxaan leeyahay toosa sidii kuwii beled xaawo iyo malkaare iyo ceel waaq ay u tooseen u toosa waxaynu leenahay waxa weeye dad sharfan oo walaalo ah oo wada dhashay oo ciidda laha tiina kaca